جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose dadka soogalootiga ah ee ku sugan dalka maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay in dalkaasi laga ceeriyo haddii uu kursiga la wareego gaal trump wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowladda qancelina u qabatay dadka sida dhuumaalaysiga wilaayada ku soo geliya maandooriyaha iyo kuwa isticmaala ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hubka noocyadiisa kala duwan daacadna uu ahaa murtad axmed madoobe ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada ay geysay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose munaasabad lagu soo gebagabaynaya ololo dacwi ah oo ka socotay baadiyaha saddex degmo oo ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka dhacday degmada kunturwaarey ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subax arbaco ah taariikhda hijrigana waa shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose waxaan goordhow wax ka weydiinay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow maxamuud jazaaka allahu khayran walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaka waa subax arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jamaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiinta ka jihaada wilaayada banaadir waxay habeenkii xali howlgal qaraxa ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho qaraxan waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen gaari cabdibilaahi la socday maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa ashaadaldarirka eenisa qaraxan waxauu si gaar ah kaga dhacay deegaanka tariidisho oo kamid ah deegaanada dhaca duleedka muqdisho gaar ahaan wadada dheer ee isku xirta muqdisho iyo degmada afgooyo allah mahadiisa qaraxan ayaa khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhimatay oo ku halaagsantay shan askari oo murtadiinta nisa ah waxaana ku dhaawacantay sideed kale oo isla murtadiinta ah sidoo kale waxaa walaalka abu xasaan oo gebi ahaanba burburay gaariga cabdibilaahi la socday maleeshiyaadkaas murtadiinta ee qaraxa xalay uu ku haleelay duleedka magaalada muqdisho waxaanu qaraxan imaanayaa xil ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen howlgallada fariidka ay ka fulinayaan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooliya oo kamid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcolow oo hoos taga degmada baraawe waxaana sidoo kale halkaasi ka dhacay dagaal culus ciidamada mujaahidiinta ayaa har iyo habeen fuliyo howlgallo barakeysan oo lagu naafeynayo cadowga allah isugu jira kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecal dirarka ah kusoo qaaday qayba ka mid ah wilaayaadka islaamiga wajihaadukum mubaarak dadka soo galootiga ah ee ku sugan dalka maraykanka ayaa walaac xoogan ka muujinaya in dalkaasi laga ceeriyo haddii uu kursiga la wareego trump nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya qorshayaashan ayaa cabsi iyo walaac waxay ku abuureen bulshooyinka qaxootiga ee ku dhaqan maraykanka kuwaasoo hadda isku diyaarinaya saamaynta ka dhalan karta tallaabooyinka uu ku dhawaaqay trump gaal trump ayaa in badan oo hore ugu hanjabay inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono dadka soo galootiga ah ee dalkaasi isagoo hadda u magacaabay jagooyin sarsare salibiyiin aad u mayal adag kuwaasoo la sheegayo inay qorshaynayaan inay ku dhawaaqaan qorshayaal halis ku ah dadka qaxootiga ku ah dalkaas warbixin lagu daabacay jariidada afka dheer ee laga leeyahay dalka maraykanka ee new york times ayaa sheegtay in trump uu qorshaynayo in xuduudaha dalkiisa uu la leeyahay dalka mexico laga sameeyo xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka la masaafurinayo inta dib loogu celinayo dalalkooda sidoo kale waxaa la filayaa in la kordhiyo tirada ciidamada ammaanka ee ka shaqayn doona fulinta howlgalladan qorshayaashan ayaa sidoo kale saamayn doona dadka haysta sharciyada loo yaqaano daka ee u oggolaanaya qaxootiga inay si kumeel gaar ah ugu shaqayn karaan dalkaasi sharcigan oo hirgelay wakhtigii gaal obama oo madaxweynaha ka ah dalkaas ayaa hadda wajahaya mustaqbal aan cadayn dhinaca kale ururada u dooda waxa lagu yeero xuquuqda qaxootiga oo la hadlay warbaahinta kala duwan ee dalkaas ayaa sheegay inay cabsi weyn ka qabaan in dowladda cusub ee trump ay ku dhaqaaqdo weeraro ay ku beegsanayso meelaha ay u badan yihiin dadka soo galootiga ah iyadoo adeegsanaysa ciidanka militariga gobollada qaar oo ay maamulaan xisbiga dimuqraadiga ayaa dhankooda ku hanjabay inaysan u oggolaan doonin trump inuu gobolladooda ku beegsado dadka qaxootiga ah ugu dambayn xaaladda qaxootiga dalka maraykanka ayaa weli ah mid kacsan iyadoo la sugayo tallaabooyinka rasmiga ah ee maamulka cusub uu qaadi doono marka uu xafiiska la wareego mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa dowlo dhaqan celinaha u qabatay dadka sida dhuumaalaysiga wilaayada ku soo geliya maandooriyaha iyo kuwa isticmaala bashiir muxiidiin abuayman ayaa warbixintan inoo haya mid ka mid ah asbaabihii loo qaaday xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya waxay ahayd in laga suuliyo waxyaabaha munkaraadka ah ee dhibaatada u keenaya badqabka aakhiro iyo midka adduun ee bulshada muslimka ah haddaba iyada oo laga duulayo tallaabadaasi waxay ciidanka al amru bilmacruuf wannahyu canilmunkar ee hay-adda xisbada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku guulaysteen inay gacanta ku soo dhigaan dadyow badan oo ku howranaa ka ganacsiga iyo isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dhabarka u ritay mas-uuliyadda tarbiyeenta dadkaasi iyadoo loo furay xarumo lagu dhaqan celinayo si ay faraha ugala baxaan arrimahan ay ku howlanaayeen una badbaado aakhiradooda iyo adduunyadooda degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose dhowaan waxaa lagu qabtay munaasabad heerkeedu sareeyey laguna soo gebagabeynayey dowro dhaqan celin ahayd oo muddo bil iyo dheeraad u socotay dadka sida dhuumaalaysiga maandooriyaha u soo geliya wilaayada misena qaarkood isticmaala munaasabadda waxaa ka qaybgalay salaadiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horreynna waxaa ka hadlay maamulaha dowladda oo ka warbixiyey duruustii lagu qaatay muddadii ay socotay ardada dowrada bil ee wax dheer meeshaan oga takharujtay maadooyinka ay qaateen maadooyinka ay qaateen waxaa ka mid ah kow xasaasiyaada diin ay qaateen waxay kaloo qaateen attaqwa waxay kaloo qaateen muxaadaraad oo musalsal ah oo laiskaga digaayo muqaadaraadka ciqaabta uu leeyahay waxaa weeyaan dhibaatada qofka biniaadamka ay kasoo gaari karto waxay kaloo qaateen walaalaha meesha ku jiray oo dowrada muddada bil ee wax dheer meesha ku qaadanayay qur-aankoo la iska saxayo laga bilaabayo birabbi nnaas ilaa suuratu duxaa waa ay makaan u tahay qofka muslimka ah salaada tukanayo in laga saxo weeyaan wuxuu salaada ku tukan lahaa in laga saxo in la baro tawxiidkiisa in la baro in la baro qaabka salaada u tukan lahaa maadooyinkaas ayay qaateen si fiican ay inu qaateen waxaana loo qaadanayay lafdan wa macnan oo kor laga xifdiyey intaasi kadib qaar ka mid ah raggii loo qabtay dowladan dhaqan celinta ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah waxyaabihii ay barteen لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟
الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله لماذا خلقنا الله ألا محونا أوريه khalaqna allaha alla wuxuu noo abuuray licibaadati cibaadadiisa waxdu inaan u keli yeelno walaa nushrik alla uu sharig yeelin bihi shay-an shay maa huwa aliimaan aliimaanu iimaanka huwa alictiqaad in la ictiqaadayo bilqalbi qalbiga waalnutqu bilisaani carabka in lagu dhawaaq waalcamalu biljawaarix in xibnaha lagu camaalfalo yasiidu iimaanka wuu ziyaadaya bidhaacati dhaacada ilaah ayuu ku ziyaadaya wayunqisu iimaanka wuu nusqaamayaa bimacsiyati macsiyad ayuu ku nusqaamayaa ugu dambeynna waxaa madasha ka hadlay suldaan macalin maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose iyo suldaan maslax ikhwaana marka waxaan isu dardaarmaynaa nafteeda iyo naftiinaba alla ka cabsi aan isu dardaarmaynaa awalan qofka allah subxaana wa tacaala waa inuu ka baqaa hadduu qofka ilaahay ka baqo ilaahay subxana wa tacaala isagana waa xifdinaya wuxuu kaa xifdinaya waxyaalaha xumaanta ah wuxuuna alla subxaana kugu hanuuninaya wadada xaqa iyo wadada toosan buu alla kugu hanuuninaya mar bahda ilaahay subxana si dhaba uga baqdo oo ilaahay subxaana watacaala aan caawudno marka waxaan soo dardaarmaynaa cabsida alla subxaana watacaala anoo ka bilaaba nafteyda iyo naftiinaba annaga ka naqiib ahaan insha allah arrintaas waxaan idinka leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ha laga cabsado kitaabkiisa ee aan ku dhaqanno maxaa yeelay nin walba oo maanta meeshaan fadhiyo waalidkiisa uu kusoo dadaalay Een, kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waa la bare haba u yaraatay wax baa nin walba ka fahamsan yahay wuxuu ku maanaa ilaahi subxaana wa tacaala oo ilaahay fahamsiiyene inuu ku dhaqmo berrina waa la isweydiinaya kitaabka marka insha allah nin walba kolley ha diyaar garoobo Een, maxaan ku yidhahdaa aakhiradeena aan u diyaar garoowno ilaahayna aan kaga cabsanno marka laga soo tago dowladan dhaqan celinta ee loo qabtay dhallinyaradaasi horay degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa fagaarayaal ku yaala lagu gubay in badan oo ka mid ah mamnuucaadka xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasoo si weyn uga dhaqan gashay dhammaan degmooyinka jubbada hoose mahadsanid bashiir ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hubka noocyadiisa kala duwan daacadna uu ahaa murtad axmed madoobe ayaa ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada ay geysay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose sida warbixintan uu ku haya casaam carafaat maleeshiyaadkan oo gaaraya ku dhowaad toddobaatan askari oo sitay hub kala duwan kuwaasoo daacad u ah axmed madoobe ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku biiray maleeshiyaadka kooxda riddada ay geysay magaalada raaskaboon ee jubbada hoose ciidankan magaalada kismaayo looga soo qaaday doomo si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka guurguurte uu keenay magaalada raaskabooni ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey saraakiisha horkacisa maleeshiyaadka kooxda riddada ee maalmo ka hor diyaarad helikobtar ah lagu geeyey magaaladaas arrintan ayaa imaanaysa xilli magaalada raaskaboor ay isku horfadhiyaan maleeshiyaadka labada dhinac iyadoona la filan karo in dagaal halkaasi uu ku dhex maro maleeshiyaadka riddada axmed madoobe iyo kuwa xasan guurguurte mahadsanid casaam ugu dambayntiina munaasabad lagu soo gebagabeynayay ololo dacwi ah oo ka socday baadiyaha saddex degmo oo ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka dhacday degmada kunturwaarey ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxay ahayd munaasabad lagu soo gunaanadayay dacwatu aryaaf muddo laba bilood ah ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada hoose gaar ahaan baadiyaha degmooyinka kuntiwaarey baraawe iyo qoryooley ee shabeellada hoose munaasabadii gabagabada xamlada oo ka dhacday degmada kuntiwaarey ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin iyo waxgaradka beelaha ay deegaanadooda ka socotay dacwada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan oo xafladda kelimad ka jeediyey ayaa faahfaahin ka bixiyey goobaha la gaarsiiyey xamladaasi isagoona odayaasha ku booriyey inay kasoo dhalaalaan kaalintooda ku aadan horumarinta dacwada iyo difaaca diinta islaamka dacwadaani ma aha tii ugu horraysa tan marar badanaa xamalaad dacwi ah lasoo qabtay marba meeshii xoogaa baahi ay ka jirto ee aas leeyahay ayaa xoogaa lagu wajahayay raggaani ducaadda ah jazaahum allahu khayran waa rag qaarkood furumaha laga keenay iyo cadow hortaagnaa iyo raggii ducaadda ee wilaayada qayb ka mid ah ilaahay subhana watacaala ha barakeeyo marka dacwadaani si guud ama xamladaani waxay ahayd magaceeda waa dacwat alqabaa'il qabaa'ilka iyo ku jahneed shacaarkeedana horaa looga dhawaajiyey lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min an yakuuna xumru nicam ilaahay subxana watacaala inuu sababtaada qof keliya uu ku soo hanuuniyo ayaa adduunyada kaaga khayr badan marka niyaddeenna iyo qalbigeenna ha noogu jirto insha allahu tacaala amaakinta ay ka howlgelaysay haddaan ku noqdo xamladaasi waa saddexdan degmo qeybo ka mid ah baraawe kuntuwaarey iyo qoryooley inta badan lama wada gaarin laakiin intii baahidii iyo muddadii iyo amaakintii laisku xadiday dagaal badan ayaa ku jirnaa dagaal akhlaaqi ah ayaana lagu soo sudaynaa marar qaarkood oo ummadda lagu fasahadinayo oo waxaa la rabaa in lagu horisiiyo la rabo marka arrintaan insha alla tacala odayaasha waxaa la rabaa gacan iyo af iyo adin inay ku zuuliyaan wixii dhimanaya ay dhammaystiraan waa mas-uuliyadda idin weydiin doono jazaakum allahu khayran ilahi ha idin fahansiiyo akhyaare marka jazaakum allahu khayran beesha si guud iyo beelaha kale waa ugu mahadnaqaynaa insha allahu tacaala wixii tabarteena la egtana insha allahu tacala waan sii wadeynaa waxaan ka rajaynaynaa insha allah beelaha kale inay u istaagaan dacwada insha allah qabaa'ilka kalena waa un gaarsiin doonaa insha allah fursadeeda iyo insha allah tacala waktigooda idinkana ku talagala ogaada annaga insha allahu tacala waxaan ku jirnaa dagaal dagaalka nin kasta waxa weeyaan faqri uu ku aadan yahay ka soo dhalaalo odayaasha waxaa la rabaa ummadda inay u ilaaliyaan diintooda qiyaamana waa la idin weydiin doonaa hataa ka gaabisaan suldaanka guud ee beesha jiido oo kulanka kelimad ka jeediya ayaa dhankiisa si weyn u bogaadiyey waxqabadka wilaayadaha iyo sida ay u najaxday xamladaasi anigu maanta waxaa u fadhinaa barnaamij oo laba bilood ka dhex socday guud ahaan gobolka gaar ahaan saddexda degmo hadda la sheegay degmada baraawe iyo degmada kurtuwaari iyo degmada qoryoori oo loogu talagalay dacwatu aryaaf labadaas bilood waxaa la dhex joogay beesha reer jiido reer jiido keliya ma degana deegaanka ummad badan oo muslimiin ah walaalo ah ayaa la nool intaasoo dhammaan dacwadan si toos ayaa u gaartay waana wada gaaraysay waa dad meel wada degan oo walaal oo ehel ah magacay jiidaha wadato laakiinse ummad badan oo muslimiin ah walaalaheena nala degan ayaa dacwadan si toos ah u gaartay ducaadii reerka ay tageenna waxay kala kulmeen qabuul iyo ajiib aadaa loo soo ajiibay waa lasoo dhaweeyey wax badan ayaa lala qabtay waajibna saaran ay ahayd walaalaheena ducaada ah oo intaasoo bilood nala joogeen oo dadaalka iyo juhdi nagu bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala idinkoo faraxsan oo qanacsan aan rabnaa inaad naga tagtaan wilaayada shabeellada hoose oo ka mid ah gobollada ugu baaxadda weyn koonfurta soomaaliya waxaa intiisa badan lagu maamulaa shareecada islaamka mas-uuliyiinta wilaayada ayaana xoogga saaraa gaarsiinta risaalada baadiyaha fogfog ee ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu